ilaa iyo labaatan kurtahun daawo ka jiraan yaa laku wareejiyey maamulka isbitaalka degmada baraabe welina lanka talgalay dadka weli la eldaron cudurka shiban biyoodka deeqdan iyo weliba iyo kukoodii heeda soomaali community welina gubro ku hayay goobta laku wareejiyay maamulka degmada baraabe kan gobolka iyo madax ku dareertay koonfur galbeed soomaaliya wakiilka hay-adda soomaali community infadhi africa maxamed kulu iyo sharaxaad kubiya deeqdan iyo deersiyan isbitaalka waxaanu ku sugannahay isbitaalka guud ee degmada baraabe waxaana ku wareejinnay anigoo ku hadlaya magaca hay-adda soomaali community foundation ahna wakiilka guud ee u fadhiya africa hay-adda soomaali community foundation toddoba-iyo toban kartoon oo faleeba ah iyo saddex kartoon oo yaryar oo kaanool ah ayaannu ku wareejinnay isbitaalka guud ee degmada baraabe isku-duwaha wasaaradda caafimaadka degmada baraabe iyo agaasimaha isbitaalka ayanu meelasay ku hadleen yaa weliba umahnaganaa hay-adda soomaali community oo deeqdan daawada hadeersidii waxaan ugu mahad celinaynaa hay-adda soomaali community foundation oo isbitaalka weyn ee degmada baraabe toddoba iyo toban kartuun iyo saddex hab oo kaanool ee noo keentay waxaana u maxadlaase ugu mahad celinaynaa jaaliidda oo ku nool wadanka ingiriiska maraykanka isku jiraan waana ku mahadsantihiin waxaan kaleniga codsanaynaa waxyaaba ka sii badan inaad noo keentaan dila insha allahda waanigi doonay insha allah waa mahadsantihiin waa ugu mahad celinaynaa dad alaal inta isku helqaantay inay adeeg la soo gaaraan isbitaalkan guud ee degmada baraabe maadaama isbitaalka uu ku jiro xaalad degdeg ah wasaaraddan waxay u taagan tahay xaaladaha inay ka jawaabto wax alaal wixii karaankeedii ah dhammaan hay-adaha ku sugan gobolka iyo isteedka intuba waxay waxuu leeyihiin sidii cudurkan loo ciribtiri lahaa looguna dadaali lahaa marka guud ahaan waxaan mar labaad u mahad celinaynaa dadka isku xilqaamay ee soo gaarsiiyey sablaygaa maanta inoo horyaalo ha yaraado ha badnaado intuba waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin anka dambayntii wasiirka amniga koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir maxamed iyo hadalkooba munaasabada kajeedii usoona umahanagay hay-addii hadeersidii deeqdan daawade oo markaasi baahidii ku jarta isbitaalka muddooyinkii damba usula tacaalaya boqolaal bukaana harideena cudurka shibanbiyoodka ilaahayniga caafiya dadka noo jirin oo jiridaas haleelay ilaahay caafimaadka haaye dadaalka isan ku qayb qaadateen wakhtigan hatalan baahanyeyna eedasinka kumahadnagaan saasoo kale wasaaradda caafimaadka tiimka anton roogo oo muddo lama isbuuce bantu ku howlgalaaya oo caasimadda kumeelgaarka ay kukooy iyo gobolka yoo noole ingmahnagaana dadaaladiyo oo hamiing imaalanyo kasurunyiin sidai isbitaalka si sax eenkugu jawaabo lahaay baahidan hadda taallo degmadan baraawe ina waa xishe haleele wali rajeena ilaahay idin shay in intii hadda cudurka hadda bilaaw ay la afqabado dadaalkaas hadda la sii wadona in la sii wado yar rajeena ilaahay idin shay wali odayaasha dhaqanka ku codsadaane iyo bulshada reer baraawo in dadka wacyigelin fara badan lansuubiyo qof xanuunkaas haaya in idilanka hayna maadaama isbitaalka diyaar ay dhakhaatiirta diyaarata daawo bilaasha diyaarata in isbitaalka la sheeno dadka lanku faa'iideeyo walilakuyaaba dadka dad badan aqoondaro in injeyto oo qofka shibanka dhey idaka haysadaan haddana dadka kala ku saameeyo oo xaafadda roogan markase walaagasanka dheyna qofkii laka araga calaamadoogaas isbitaalka in dhaqse la sheeno dadka in laka wacyigeliyoon baahagna isbitaalka wasaaradda caafimaadka sidayoo nin sheegaan wali diyaariyeena ambalas oo qofkii hamiin hooba gala xataa haweer dhidaan ambalastaasan bahaas meeli iyo ku obsadaano wakhtigaas inayn baha kornay ciidamada amnigii shalay wali amarka siinay in diyaaran haadaan ambalastaas meeli in bahaaso oo xaalad amni markaas ku jarta in yoo caawayaan yoona diyaarasiin in ilaahay idin shay wali iska ognaa in umutaan intii una badbaadii korno karaankan annagada in la badbaadiyay rajeena eedaan mahadsantiin